dowlada dhalinyarada sooyo oo kaashanaysa hay-adda s o s ayaa magaalada hargeysa ugu soo gabagabaysay tababar ku saabsan doorka dhalinyarada ee dhexdhexaadinta iyo wada xiriirka bulshada tababarka oo socday muddo afar maalin ayaa waxaa ka faa-iideystay dhalinyaro ka kala socday magaalooyinka hargeysa iyo burco xanaan axmed cali oo ka tirsan dallada dhalinyarada sooyo ayaa ka warbixisay tababarka marka koowaad ilaahay baa mahad iska leh inagu simay inaan soo gaadhno gabagabadii tababarkii inoo socday afarta cisho oo maanta ay tahay maalintii inoogu dambeysay tababarkaasoo la xidhiidhay mediationka iyo communication skillska oo loogu talagalay ka mid ahaa mid ka mid ahaa capacity buildingkii loo sameynayay dhalinyarta gruubiska kala duwan ee socla tababarkana loo qabanayay usbs and environmental ambassatorska labadan tobic aan dhigananay oo ah laba tobic oo aad u ballaadhan aadna muhiim u ah muhiim oo ah as organisation ahaan iyo organisationka cusub aan doonayna inaanu aasaasno sidoo kale shakhsi ahaanna ah laba mowduucoo aad muhiim ugu ah noloshayna caadiga ah aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaantiin saad uga soo qayb gasheen dhallinyarada ka yimi burco iyo kuwa hargeysaba sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa tababarihii traininka oo maasha allah si fiican isaguna inoogu fuliyey qaar ka mid ah dhallinyarada ka faa'iidaysatay tababarka ayaa u mahad celiya dallada dhallinyarada sooyo magacayga waa hoodiiso jaamac waxaan u mahadna celinayaa telefishinka qaranka oo noogu yimid goobta ay ka socoto tababarkan way mahadsan yihiin gruubkan waxa weyaan organisation ka hoos imaada ama urur hoos yimaada soos iyo dalada guud ee dhalinyarada ee soonyo gruubkan magaciisa waxaa la ydhaha soclo qolada tababarka qaadanaysana waxaa la yidhaahdaa beace ambassadors dhammaantood way mahadsan yihiin waxaan si gaara ugu mahad celinayaa dalada soonyo dhammaan tiimkuna way mahadsan yihiin waxaanu ka faa'iidnay waxyaalo fara badan tababarka muddadaba noo socday waxay ahayd afar cisho oo aanu ku kala faa'iidnay khibradana ka korsanay sida loo xaliyo dhibaatooyinka dhallinyartu qayb uga noqon karaan xalinta khilaafaadka iyo go'aamada masiiriga ah ee deegaan ahaan iyo heer gobolba aad baan ugu mahad celinaynaa labada hay-adood ee soo qamaqaabiya tababarka annagana nooga faa'iideeyey tababarkan loo qabtay dhallinyarada ka kala socday magaalooyinka hargeysa iyo burco ayaa ahaa sidii aqoontooda ku saabsan xalinta khilaafaadka bulshada kor loogu qaadi lahaa